anaka waxaa la yidhaahdaa guriga guddida doorashooyinka madaxa banaan ee qaranka xilkana saaran oo naloo doortay oo baarlamaanka nagu soo noogu codeeyeyna waxa waaye inaan wadankan gaarsiino doorasho hal qof shaqada weyn oo aan hadda hayno waxa waaye oo aan bilownay sidii aan wadankan uga shaqeyn lahayn oo maalinta la gaaro laba kun iyo labaatanka in aan la oranin doorashada ma geli karo guddigan hadda la sameeyena wuxuu la mid yahay madal waa tii la sameeyey waa tii muxuu ahay hogaamiyaasha wadankan waa tii la sameeyey oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo baarlamaanka ay kula jiraan waa tii la sameeyey go-aamay soo gaareen go-aamaday soo gaareen kulligeed waxawaay hab ku aadan doorashadan ama xulashada xulidda xildhibaanada soo socda laba kun iyo lix iyo tobanka ma aha doorasho qaran oo weyn oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ay ka wada qayb galayso waa in yar wadadooda soo xulay oo muxuu ahaa dooran doono iska soo xuli doono dadi baarlamaanka uma celi laheyd ma ahan doorasho dadkao dhan ay ka wada qaybgalayaan ma ahan doorasho hal cod hal qof ah waa doorasho saa adinkaba la socoteen la yiri four point five oo qabaaciladii boqol iyo laba boqol iyo sagaal iyo shantii ha iska soo doortaan waxay wax yar un in yar ay ka duwan daatii laba kun iyo labaiyo tobankii marka saasaan u kala duwannaha wallaahi saan mashquul u nahay hadday arki lahaayeen oo howlaha mahaynan u shaqaynayno ma aysan dhaheen waa ku dhaasan shaqadeedii waa wadnaaha noo furan yahay howlihii waa noo si dardarahay u socdaan waxaana diyaarinayna dadka ha ku kalsoonaadaan ha ku joogaadaano waa u shaqaynaynaa waxaan u diyaarinaynaa in gaaran gaadaan doorasho halqo halqad ah olada gudkaana kala qoqabay oo aan u gudubno midkaan nagaleenah